dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhasha isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo fatahaadaha waxay si aada u saameeyaan bulshada qaybahooda nugul sida haweenka iyo caruurta oo ah kuwa si gaar ah ugu nugul dhibaatooyinka soomaaliya waxaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ku dhuftay abaaro daran iyo fatahaadii aliino oo saameyn togan ku reebtay guud ahaan bulshada soomaaliyeed xilligan oo uu soo daahay roobkii dayrta ee la sugayey kulayl darana uu jiro waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in abaaro ay dhacaan haddaba qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey sida haweenka iyo caruurta ugu nugul yihiin saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ayagoona sheegay in kulaylka hadda jira uu saameyn ku yeeshay dadka deganka amoonka barakacayaasha ee magaalada kismaayo ba dhibaata kasoo gaarto cimilada isbedelka cimilada cimilo marka la dhaho cimilada way isbedeshaa hawada isbedeleyso xiligaa isbedelayo meeshii shalay saacadu ahayd beri ma noqonayso dhinacii dabeyshu kaaga imaanaysa maa dhinac kale dabeyshu ka imaani roobka laftigooda saasay u wareegayaan markii loo fiiriyo dadka reer guuraaga ah iyo dadka ay dibisada degan sababtay u saameynaysa waxay tahay dadka baadiyaha degan markii roobabka daadadku yimaadaan dhibaatooyin badan ay la kulmaan waxaa kulmay naf iyo maalba inay nafta ku waayaan inay xoolahoodii ku waayaan inay ku waayaan dalagii ay beerteen haddee qofka markuu beerley iyo xoolleeyahay beerna waa kabiya qaca isaga jirnay laakiin hadda qof kasta oo soomaaliya jooga wacyigelin fiican u helaa weliba reer jubbaland waxay helaan in meelaha ay roobku ka jiraan ay ka fogaadaan daadadka ka fogaadaan sanadyadii dambe hadda roobkii aliimo oo kale waxayba noqotaba in idaacado hurmuud telefonada lagu xiro oo la yirahda ka fogaado idaacaduna afar labaatan sac ay sheegi jirtay dhibaatada roobku leeyihiin dhibaatada dabeyluhu leeyihiin haddii dabeel kacdo waxaa laga yaabaa guri gaagadariskiisa inuu dab ka shidnaa dabeel haddii qacdo dabeeshi dabkii uu kaco gurigan uu gubo uu dab badan uu sii gubto haddii daad yimaado in aad adoon u digtooneyn oon u diyaar garoomin daadka uu kusoo galo ku qaado marka mar walba dhibaatay leedahay waa dhibaato badan way la kulmaan dhibaatada ugu horeysa waxaa waye marka jiilaalkana waxaan dhibaato ku qabnaa guryo cooshaan deganahay oo bac ah kuleelkii wuxuu wataa micnaha habaas oo kulul yacni meelad ilmaha la aadidaa rabtaa ilaahay kuuma darnaadee haddaay hore waxaan iska ahaan jirnay saan u joogna unbaa kuleel na soo geli jiray alla kuleel badanaa kuleelka maa bilaawda maxaa waay waxaan hadda alxamdulilah waxaa u malaysaa kasi jirin maxayd cimilaa isbedele iyo xili kuleel iyo xili jiilaal waayo kuleelka markaan aragno xili jiilaale webiga waa noo guri jira jiilaalaa la galay maxay ahaydoo balki oo gugi raarka loo saaray dibiyada raaraan dhisanaa dibiyadan koro koraa loo saari jiray waxaa la aadi jiray jiimada jiimo waa taqaanaa sida cambah cambaa hoostiisaan harsan jirin ma aana dareemi jirin wax kuleele xilliga roobka markii bilaawdana waa kasoo fogaan jirin haddana sida biyaha fata haweenka iyo caruurta gaar ahaan kuwa danyarta ah ayaa kuwa u nugul saameynada kala duwan ee ka dhasha isbeddelka cimilada